جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada xaradheere ee bartamaha dalka soomaaliya maamul goboleedka shahaadada dirirka ah ee puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya dab xooggan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuqa magaalada qabri bayax ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa howlo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka garbaweyn ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa habeen khamiisa taariikhda hijrigana waa afar iyo tobanka shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada xaradheere ee bartamaha dalka soomaaliya dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen bacaadka faarax aadan ee duleedka magaalada xaradheere dagaalkan oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxaa ka dhashay khasaare cadowga soo gaaray dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay xaafadda gubta gaar ahaan tiida ee magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah oo magaciisa lagu soo koobay indhos waxaana sidoo kale ku dhaawacmay laba askari oo isla murtadiin ah dhanka wilaayada shabeellada hoosena ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyn oo ah deegaan hoostaga degmada buulamareer ee shabeellada hoose maamul goboleedka shahaadala dirirka ah ee puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare madaxweyne ku-xigeenka maamulka ridada puntland elyaas cismaan logatoor ayaa weerar afka ku qaaday hogaanka kooxda ridada soomaaliya waxa uu xusay in nidaamka riddada ee dalka ka jira uu kusii dhacayo gudmugdi ah isagoo ka deeriyey xaaladda ay ku jiraan dhanka kale wuxuu sheegay in murtad xasan gargurte uu ku fashilmay hogaaminta kooxda ridada soomaaliya wuxuu tilmaamay inuu ku mashquulay safaro dibadda ah iyo boobka hantida soomaaliyeed siyaasaddii soomaaliya iyo federaalkeeda laga shaqaynaya waa iska hakinnay waayo soomaaliya god usii socota ma rabna inaan ka qayb qaadano dal god usii socda ay sabab tahay soomalidu waxay tirahdaa faalac itamaaf lagama dhowro hogaankii dowladnimada soomaaliya waxaynu inagu ka tabaynaa somaal o dhan ay sideedii ka tabayaan puntland keliga kama tabayso runtii wax kaloo ku mashquulay ama diyaarad baa la saaran yahay ama dhul baa la iibinaya ama hadda badankeeda leeyahay wax allaala wixii tres soomaaliya dowladnimadeeda kala shaqaynayay baad u malaysaa iyada laftigeedu in in kalsoonashii soomaaliyada oo dhan inuu guud ahaan lumayo tan iyo markii murtad xasan garguurte loo doortay hogaanka kooxda riddada sannaddii labada kun labaiyo labaatan waxaa khilaaf xooggan uu ka dhex qarxay maamulka riddada ah ee puntland iyo kooxda riddada khilaafkaas oo ah weli mid taagan dhinacyaduna ay mar kasta warbaahinta isku mariyaan hadallo kulkuluul dab xooggan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuqa magaalada qabri bayax ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya dabkan oo ahaa mid aad u xooggan ayaa gelinkii dambe ee shalay ka kacay magaalada qabri bayax oo ka tirsan gobolka faafan oo ka mida dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabishida etoobiya dabkan oo muddo dhowr saacadooda socday ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay khasaare baaxad leh oo isugu jira hanti fara badan oo burburtay iyo weliba hal qof oo ku dhaawacmay ugu yaraan laba iyo toban meheradood ayaa ku basbeelay dabkaasi sida uu sheegay injineer khaalid maxamed oo ah duqa maamulka riddada ee magaalada qabri bayax baarlamaanka labadii duurnimo inuu dab ka kacay qabalayga labaad oo maamulka magaalada qabri bayax ka mid a dabku wuxuu saameeyey labiyo toban meheradood waxaana ku dhaawacmay hal qof meheradahan gubtay ayaa intooda badan waxaa iska lahaa ganacsato soomaaliyeed balse waxaa jira sida ay wararku sheegayaan meherado aan badnayn oo ay lahaayeen qowmiyadaha kale ee itoobiya daminta dabkan waxaa gacmahooda ula tegay dadweynaha magaalada kadib markii ay wax gurmada ka waayeen maamulka deegaankaasi ee dabadhilifka u ah xabishida itoobiya waa kan mid ka mid a dadweynihii goobjoogga ahaa kana qayb qaatay daminta dabkaasi oo isaga oo gurmadkaasi ku guda jira cabbiraya sida xilligaasi xaalka uu ahaa
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وروح انا بهانا ان لغا سو غاado مقاله ما هادin jirnaa magaalo ma hadin dadamisadina ma jirta baa la yiri marka gurma degdeg ayaan u baahnaa gurma degdeg ah inaga soo gaadho inaga soo gaadho laaw inaga soo gaadho laaw inaga soo gaadho laaw qorjax baaba u baahan dhowr jeer oo hore ayaa sidan oo kale uu dab xoogani kaga kacay magaalada qabri bayax oo konton kilomitir u jirta magaalada jigjiga waxayna bulshada magaaladu cabasho xoogan ka qabaan in haba yaraatee aanu jirin wax qorshe ama diyaargarow ah oo maamulka ridada ee deegaankaasi uu ka leeyahay inuu wax kaga qabto dabkaasi mararka badan soo laalaabtay sagaal cisho ka hor ayay ahayd markii dabkan oo kale uu ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada hargeysa waxaana ilaa iyo hadda la sheegin waxa sababay dabkan xargaha goostay ee sida gaarka ah ugu soo laalaabanaya guud ahaan suuqyada soomaaliyeed ugu dambeyntiina maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa howlo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka garbaweyn ee wilaayadaas waa kan cabdiraxiin shaqaale maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa mashruuc isugu jira baaritaano iyo daawo qeybin ka sameeyey deegaanka garabweyne ee hoostaga degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud bulshada ku dhaqan deegaanka garabweyne ayaa ka faa'iideystay baaritaano iyo daawo qeybin ay sameeyeen howlwadeenada maktabka caafimaadka wilaayada iyadoona si weyn ay ugu farxeen dadka muslimiinta ee la gaarsiiyey gargaarka caafimadeed qaar ka mid ah bulshadii ka faa'iidaysatay ayaan la dhex qaadnay mikrofanka idaacadda islaamiga al andalus kuwaasi inooga warbixiyey deeqda caafimaadka ah oo ay heleen asalaamu calaykum waraxmatullahi calaykum salaam waraxmatulla barakaatu magacaaga cabdiraxmaan ciise maxamuud waxaa ku hayaa daawo aad u muhiima oo xanuunkii haya laii siiyey insha allah waana ku caafimaad doonaa haddii ilaahay idmo waxaa waaye infection waxaa waaye malario intaasaa daawadeeda sidha insha allah maasha allah daawo fiicanna gacanta waa ku haysa waa si fiican boqol kiiba boqol daawadan iyaa idinku deeqay
walaayada sharafta leh bismillah faarax xalisaad geedi faaraxo maxaa lagu qabtay waxaa la ii qabtay in lay baaray dhiig layga qaaday intaasoo haddii alla kuriyo daawaa lay siiyey qolaan haddii alla kuriyo codaya mas-uul aan ka ahay walaayada intaasaan ka helay waxaa kamid a madax xanuun iyo lafa xanuun iyo haddii alla kuriyo waxyaabaa layga helay waana lay siiyey daawadooda kura xaragada ay noo soo dirtay waxaan ugu mahad celinaa ilaahay darajo dheeraada ha siiyo ilaahay guul ha siiyo annagana waa naga taxadireen khayr allah waafajo aniga waxaan u imid maanta goob caafimaad dawaa lagu baxo hanala yiri waana aan u nimid marka caruur oo iyo anoo aabahii intaasba waxaa waaye dawada wixii ilaahay naga waafajiyaan ka qaadanay kaniga waxaa laysiiye waxaa waaye dawada laysiiye baaritaana laygu sameeyey dawada laysiiyana waxaa tiifow tiifow iyo cudurro kale dhiigo kale waa la qaaday midda laysiiye laakiin dawada laysiiye waxaa la tiifow aan qaado iyo fitimi yar afar kale ilaahay weyn dartii bay noogu timid qolada walaayeedkaana soo gaarsiiyey muslimiinta khayr allaha siiyo allaha caafimaad siiyo ilaahay dartiis baan isugu nimid magacayga bootaan waxaa lay siiyey daawo dhiigeyguna waa fiican yahaa la yiri daawadiina waa lay siiyey hadda waa mahadsan tihiin calaykum salaam waraxmatullaahi meesha caafimaad la keenay daawo ka helnay malaariyada tiifowga gooryaanka qallajiyaha waxaasoo dhanaa ka helnay ilaahay baa ku mahadsan wiilasha noo keenay marka waxaa waaye walaalaheenna noo deeqda noo keenay maasha allah waa ku mahadsan yihiin si fiicanaa nolo soo dhoweeyey daawo noola siiyey maasha allah ilaahay baan kheyr ka rajeyeyna walaal walaalkan daawo alle ku qadayna maasha allah lacag la-aanaa lolagu sii hayaa aniga waxaa laga daawey malaariye gaas ayaa laga daawey walaalaha mujaahadiinta ee lasi khadra miro warsame maasha allah daawo infection iyo daawo gaasaana loo qoray cunug yaraa iga xanuunsaneed tifo iyo gaas iyo infection malamuun ciise afrax waxaa lay siiyey daawo badan oo u baahnaay malaariya tifow infection awalan allaan u mahad celaa ayagana kabacdina ayagaan u mahad arakada shabaab kheyr la siiyo mid ka mid ah howlwadeennada caafimaadka ayaa inooga warbixiyey xanuunada laga helay dadka ay baaritaanada ay ku sameeyeen ee ku noola deegaanka garbaweyn dadka la qaabilay ee anaa horta waxaan shaqaynaynay muddo laba maalin ah muddadaas labada maalina dadka aan qaabilnay tira ahaan waa boqol soddon iyo sideed qof dadkaasoo qaarna dawo la siiyey qaar dhiiga laga qaaday oo dhan kasta isugu jira intii tabarteenu ay tahay oo baaritaano loo sameeyey qaarna dawooyin caadi la siiyey dad waaweyn iyo caruur intaba leh xanuunada ugu badan oo hadda intaan shaqada ku jirna aan la kulanno waxaa ka mid ah xasaasiyadda oo kale ama allergic sida loo yaqaano infectionka si- guud ahaan xanuunka la yidhaha hajbalooriga ama gaaska xanuunadaas ayaa ka mid ah xanuunada ugu badan oo macnaha sida isdabajooga isaga soo dabadhacaya oo laba qof oo isku xigta qof laga weynaya aysan ka mid ahayn wallaahi waa arrin wanaagsan waxaan u jeedinaynaa baaqaan u jeedinaynaa wuxuu yahay een, xanuunadan horta inta badan gaaska oo kale een, xasaasiyadda oo kale waxyaabaha sababa inay ka fogaadaan aan baaqa u saa- u jeedinaynaa tusaale ahaan hadda gaaska oo kale een, xanuunada sababa waxaa ka mid ah sida waxyaabaha isticmaalka oo raashinka oo kale sida waxyaabahan oo dibadda laga soo waarido oo oo bukisaadka ku jira sida bariismaceeyaha een, shiishiidka waxyaabaha cabitaanada sijilka ah waxyaabaha xataa hadday dhaceen iyo haddii aysan dhicinba inta badan eh, xanuunadan way keenaan dadka waxaan kula talinaynaa raashinka qolofta leh in la cuno oo wadankeena ka baxda sida digirta oo kale masagada oo kale genleyda oo kale noocyadaas raashinka in la cuno waxyaabahan oo bariiska iyo baastada iyo cunooyinkan dibadda ka yimaado sijilaadkaana inta badan la iska yareeyo waa qayb ka mid ah dadaalada mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee galguduud taas oo looga gol leeyahay sidii loo xaqabtiri lahaa baahida caafimadeed ee dadka muslimiinta ah warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa